wasiirka arrimaha dibadda etoobiya taye ateska salasiya ayaa sheegay in loo baahan yahay in si taxadir leh looga fiirsado ka hor inta aan la go'aamin qabanqaabada bixitaanka ugu dambeeya ee ciidamada atmis ateska ayaa dhanka kale sheegay in loo baahan yahay in la tixgeliyo dadaalada joogtada ah ee ciidamada etoobiya ay kula dagaalamayaan waxa ay ugu yeereen kooxaha mintidiinta asal raaca ah hadalkan ayuu sheegay intii lagu guda jiray kulan uu la yeeshay katharine moly oo ah kaaliyaha xoghayaha arrimaha afrika u qaabilsan wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka taye ayaa muujiyey sida ay etoobiya uga go'an tahay horumarinta nabad iyo ammaan ka dhacda gobolka geeska afrika isagoo nabadda u arka in meesha laga saaro cid walba oo ku dhaqmaysa diinta islaamka kana soo horjeeda waxa ay etoobiyaanka diin ahaan u aaminsan yihiin labadeenna waxaan xaqiijinnay muhiimadda ay leedahay sii wadidda dadaalkayga ku aadan dagaalka ka dhanka ah argagixisada iyo dhismaha nabadda iyo amniga gobolka ayuu yidhi wasiir taye doodiisa kadib etoobiya ayaa maalintii daraad ahayd walaac ka muujisay hub ay dowladda masar ka soo dejisay muqdisho kaasoo ay sheegtay inuu u gacan geli doono xarakada shabaab ulmujaahidiin